ee anigoo ah Suldaanka Guud ee Beledweynaha Tulni Suldaan Xaydar Suldaan Suufi Suldaan Munye Dheere ee maanta halkaan waxaan si farxad ah ee aan ku hadlaayo qabashada degmadaydii baraawe degmada aan mas-uulka ka ah aan suldaanka u ah shacabka meesha ku nool iyo nawaahigeeday aad ayaan ku farxay qabsashada mana degmada baraawe taas la mid ah marka waxaan xambaliyo u dirayaa shacabka dhammaan reer baraawe iyo nawaahigeeda ee, iyo waxaa kale dowladda maxad elin ciidamada dowladda iyo amisobna maxad elin ayaan u diraya Ee, midda kale waxaan ee, madaxda dowladda sare ka codsanayaa in degmada baraawe ammaankeedii la sugo ee, shacabkana welwel la gelinin ee, la dhooro hantidoodii ayaan dowladda ka codsanayaa khaasatan abaanduulaha ciidamada hoogga dalka soomaaliyeed iyo madaxda amisom ee hadda ku sugan degmada baraawe ee, waxaana u digayaa in uusan dhacin sida tii afgooy ku dhacday iyo tii qornyooda ku dhacday inuusan dhacin shacabka waxaan u dirayaa in ay ayagana isdejiyaan ee, dowladdana soo dhaweeyaan gacmo furan ay dowladda kusoo dhaweeyaan iyo hambalyo